magaalada hargeysa weliba leh qabwaday kulanka muhiimka ee deersiyowka qolka dastuurka goobaha aqriyowka degmooyinka xaafadaha magaalada hargeysa kaasoo qaban qaabaday wasaaradda xiriirka goliyaalka iyo arrimaha dastuurka somalilan kulankii weliba lagu ka hadlaya muhiimadii latini bulshada lansahla helowka dastuurka iyo doorka muhiimka e ee rugaha akhriska ku yaro fahamkii oo faafiinta dastuurka ee somalilan agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golyaalka iyo arrimaha dastuurka somalilan khadar nuur cabdi yoan kureen ku hadlay kulanka runtii farxad weyn bay tahay maanta inaan runtii nuqullo ka mida dastuurka aan u qaybiyo librariyada hargeysa oo runtii ah rugaha ama goobaha ugu muhiimsan ay tahay in laga helo shuruucda qaranka guud ahaan xil weyn bay hayaan runtii inta aqoonta uhelka u ayay inta runtii baranaysaba fursad u siiyey inay faham ka helaan iyo wax akhris marka dastuurkeenna waaynu ku bilownay qaybintiisa gaar ahaan magaalada hargeysa kasako waxaanu ugu talagalnay in guud ahaan shuruucda dalka laga heli karayo librariyadeenna waxaanu islenahay waa halka ugu habboon ay tahay inay yaalaan si ardayda waxbaranaysa gaar ahaan qaybta qaybta lowga iyo guud ahaanba bulshada cidda u baahan ay ka heli karayso marka de waxaan jeclay inaad qaybtiina qaadataan inaad raadisaan idinka laftarkiinu waxyaabaha muhiimka u ah ee muwaadiniinteennu inay fahmaan waxaan doonaynaa bulsho fahamsan xuquuqdeeda ilaashanaysa waayo qofku markuu fahmo xaquuqaadka shuruucda qaranku siisay buu ayaabuu u fudaanaysaa inuu inuu raadsado qofka muwaadinkaana shuruuda inaad damaanad qaaday guud ahaan xuquuqaadkiisa marka bulshadu inay barato dowladnimada inay fahamto shuruucda dalka iyo xuquuqaadka ay leeyihiin ee runtii waa mid muwaadin kasta u baahan yahay marka waa bilow waxaan jeclay guud ahaan dalka o dhan inaanu ka qaybinno dastuurka iyo shuruucda kaleba wixii noo suurtagala insha alla biillahi kariim agaasimaha waxda dastuurka wasaaradda xiriirka golyaalka iyo arrimaha dastuurka somalilan axmed aadan iyo sidoo kale soqoto dheron ku hadalaya qorshaha wasaaraddan dejiyadii sidii lagu xoojii lahay wada shaqaynta kula dhexaya goobaha akhriska degmooyinka magaalada hargeysa ujeeddada guud waxa weeyaan maadaama oo aatiin adeegayaal bulsho oo xarumaha degmooyinka xaafadda hargeysa caasimadda ay ka furan yihiin laabareeriyo oo bulshadu inteeda badan ay ku xidhan tahay si ay aqoon iswadaarsi iyo aqoon kororsi uga helaan waxaanu jeclaysanay inaanu ugu horeyn ujeeddada guud ee ugu weyni aanu ahayn inaan nuqulada dastuurka jamhuuriyadda somalilan laga heli karo adeegyada bulshada loogu fulinayo loogu adeegayo ee degmooyinka caasimadda hargeysa si muwaadinka soo booqda ee meesha wax ku akhrisanaya shuruucda dalka iyo xeerarka dalka wax uga ogaado marka labaadna inaanu idinka hindis yar amba idinka siino dastuurka tababar yaro ku saabsan dastuurka maadaama uu laga yaabo in qolooyinka aad u adeegaysaane ay su-aal idinka weydiin karaan amba ay uga baahan karaan in wax looga faahfaahayo inaan idinkana dastuurka in yaroo inductiona maadaama dad aqoon-yahaniin oo laabareeriyada ka socdaad tihiin inaanu aqoon yaro guud idinka siino inahaasuu tababar ku saabsanaan doonaa agaasimaha guud baa inoo furi doona buugaagta inoo qaybin doona waxaan ugu talagalay ujeedada guud oon halkan guddoonsiin doonaa buugaag nuqulo dastuura ood xarumaha geyn doontaan sida bulshada aad idinsoo booqanaysaa ay uga helaan shuruucdii dalka iyadoo marka labaadna aan idinsiin doono xeerarkii dalka si ay qofka bini-aadanka ee aqoon-yahankii ugu helo xeerarkii dalkana uga ogaado wax ujeedadaas ahaan doonaa tababarku tababarkaa inoo furmi doona waxoogaa tababarka markaynu qaadano xafladda waynu furan doonaa xidhitaan bayn raacin doonaa buugaagta dastuurkan layd guddoonsiin doonaa